bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin soddonka bisha sagaalaad laba kun sagaal iyo tobanka qodobada raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u idan hayana waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in ciise tirabuun uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo dhammaystay xukun maxkamadeed xeerilaalyaha guud ee qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay in loo baahanya in hay-adaha garsoorka dalka ay wadajir uga shaqeeyaan horumarinta shuruucda iyo hagaajinta habka ay u shaqeeyaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ugu baaqay shacabka deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed in laga shaqeeyo sidii amniga iyo horumarka laysaga kaashan lahaa akhbaraadka caalamkana waxaa ka mid ah waxaa sii kordhaya khilaafka dhidhaca diblomaasiyadda ee dalalka sacuudiga ee waddanka iiraan iyadoo madaxda sacuudigana ay digniino ay ka soo saarayaan dhaqdhaqaaqa sii kordhaya iiraan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirnu walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaana dhegaystayaal waa qodobadii warkayaga ugu door karoonaa u diyaargaroobay isagii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in ciise tarabuun uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo dhammaystay xukun maxkamadeed dowladda federaalka soomaaliya ayaa caddaysay in cabdiwaaxid khaliif cabdi oo markaasi ku magac dheer ciise tarabuun uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo dhammaystay xukunkiisa kusimaha wasiirka warfaafintaana wasiir ku-xigeenka mudane aadan isxaaq cali ayaa sheegay in sanadkii laba kun toddoba-iyo tobankii oo cabdiwaaxid loo xiray eedo la xiriira argagixisanimo ay dacwadiisuna qaaday maxkamadda ku shuqada leh ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo markii kiiskaasi baartay ku xukuntay laba sano oo xabsi ah cabdiwaaxid ayaa waxa uu dhammaystay xabsiga ay maxkamadda ku riday islamar ahaantana la sii daayey sida sharciga uu qabo waxaana sii deyntiisu in muddo ah kadib lala socday dhaqdhaqaaqiisa iyo weliba xaaladihiisa guud ayuu yidhi kusimaha wasiirka warfaafinta kusimaha wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane aadan isxaaq cali dowladda soomaaliya waxaad u muujinaysa in cabdiwaacli muwaadin markaasi maray xukun ciqaabeed xabsi laba sana ah oo ay ku xukuntay maxkamadda milatariga dowladda federaalka soomaaliya xeer ilaalyaha guud ee qaranka soomaaliyeed doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in loo baahan yahay in hay-adaha garsoorka ay wadajir uga shaqeeyaan horumarinta shuruucda iyo hagaajinta habka ay u wada shaqeeyaan hadalkan ayuu ka jeediyey shir looga arrinsanaya horumarinta ay wada shaqaynta hay-adaha dhinaca garsoorka oo ka socda magaalada garowe xarunta dowlad goboleedka puntland doctor axmed cali daahir xeer ilaalyaha guud ee qaranka soomaaliyeed ayaa tilmaamay inay hadda ay soconayaan dadaallo wadajir ah oo lagu horumarinayo hay-adaha garsoorka ee waddanka
wixii haddii aan la kobcinin oo aan wadciga casriga ah iyo duruufaha markaa jira aan lala jaan qaadin waxaad moodaysaa inay wax badan ay dibdhac ay keenayso dadkiinan waa dadkii runtii shaqada dhabta ah anugu sida hay-adaha kale loo arko uma arko baarlamanka iyo xukuumadda iyo yacni shaqada dhabta ah ee lala macaamilayo shacabweynaha dadka qabta waa intaan way waa boolis dhakhtar maxkamad xiraalin waay dadka maalin walba mujtamaca la macaamila oo baahidooda hoose og oo waxa ay dhib u qabaan og yaan la yaraysanin mas-uuliyadda aada ummadda u haysaan runtii waxaan ka shaqaynaa anagu hadda inta badan haddii aan nahay xiraalin waa dembiyada faldembiyeedyada dhaca ama criminal justiceka waxa la yidhaahdo mar haddii ay taa tahay hay-adahan oo dhan marka meelo badan bay ka wada saameynaysaa booliska iyo xeelaalintu lamaba kala saaraba ayagu waa isku shaqo shaqo weeye booliska iyo xeelaalintu mar walba haddii aanan boolis jirin xeelaalin ma jirayso haddii aanay xeelaalin jirinna boolis ma jirayo marka dad isku shaqaa weeye always oo ay shaqada ka dhaxayso dhakhaatiirtuna sidoo kale waa dhinac bay naga saameeyaan oo shaqadeenna nolol wadaagaan maxkamadahuna de waa meeshii aan geynaynay shaqo kastoon soo qaban meeshii la geynayo waay dhowr jeer baan imid garowe laakiin waa markii ugu horreysay oo aan dad sidaa u kala duwan oo hay-aadkii aan wada shaqaynta lahayn ay ay joogaan runtii waa markii ugu horreysay aan la kulmo aad bay ii farax gelinaysaa runtii xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliyeed dhaktar axmed cali daahir ayuu kaasi oo ka hadlayay shir uga socda magaalada garowe xarunta dowlad goboleedka puntland madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa uu shacabka deegaanada koonfur galbeed ugu baaqay in laga wada shaqeeyo amniga iyo horumarinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay furitaanka xarun cusub oo markaasi laga hirgeliyey magaalada habaydhabo ee xarunta gobolka baay oo ay leedahay shirkadda dahabshiilna halka ay ka furatay wariyahayaga siraaji sheekh isaaq ayaana ka soo waramay
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xariga ka jaray dhismo qurux badan oo shirkadda xawaalada dahabshiil group ay ka hirgelisay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta shirkadda ayaa kormeeray qeybaha dhismaha uu ka kooban yahay iyadoona madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ku dhiirigeliyey dhaqaalaha ka howlgala shirkadda inay sii laba jibaaraan howlaha muhiimka bulshada ay u hayaan munaasabad weyn oo lagu soo bandhigayo adeegyo cusub oo shirkaddu ay soo kordhisay ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ganacsato aqoon-yahano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ganacsato iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa shirkadda dahabshiil ku ammaanay howlaha faraha badan ay ka hayaan geyga soomaaliya waxaana ay ka codsadeen inay ka qayb qaataan adeegyada muhiimka uwa bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka runtiiba mudan madaxweyne wali sharafnayaba inaan qeybgala xafladan daafurka daafurahaya sabtanka qiimo badan daabshilka dhista koonfurta bartamaha soomaaliya runtii caasimadda muqdisho oo caasimada weli qurux badan waa sabtinkee kala daafurti marka
halkan markii ugu horeysay aan nigu waxaan ka codsanay maamulka gobolka iyo degmada oo guddoomiyihu naga joogo oo waxaan u baahanahay dadkii inaanu maalgelin u samayneen wax sugnaanahoo hantidooda sugaya baan u baahanahay waa laga hawlgalay waana ku mahadsan yihiin waana gobolka ugu horeeya markay noqoto welina aan wax nagaga soo noqonin qof gurigisay oo gurigiisa xuso madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye oo gebagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa ku ammaanay mas-uuliyiinta shirkadda dahabshiil group howlaha horumarineed ay ka wadaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta dahabshiil group ay ka codsadeen inay ka qayb qaataan howlaha lagu tayaynayo adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada waxyaabihii ka hadleen marka laga soo tago adeeg shirkada dahabshiil waxa waaye ay ay ay bulshada soomaaliyeed u hayso marka laga soo tago ay ku muujiyeen hadalladooda ay ka muuqa ay ka muuqatay in shirkadu ay tahay shirkad soomaaliyeed ee soomaali ay leedahay tahayna shirkad u adeegaysa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka laga soo tago runtii waxaa aada ii soo jiitay hadaladii ee mas-uuliyiinta ugu horeysa halkan ay ka sheegeen ay ay ka ay kaga hadlaayeen bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka soo dhaweyntoodii wada shaqayntoodii iyo macaamilkii wanaagsanaa ayaga shirkada dhex maray iyo intii aan arkayay gobollada soomaaliyeed aan soo marayay gurigooda uu xanta wahaa waxaa dareemi kartaa gurigaas qurux badan kalsoonidii lagu aaminay in laga dhiso baydhabo oo waxay dadka reer koonfur galbeed iyo maamulkooda ay kasbadeen waxay u baahanta marka magaalada baydhabo iyo koonfur galbeedba in laga shaqeeyo amnigeeda iyo horumarkeeda iyo sidii dadka kale ee ajaanibta ah ay ugu soo dhiihin lahaayeen oo u maalgashan lahaayeen aan ka shaqayno oo aanan ka shaqaynin sidii inta hadda ku soo dhiiratay ay ku tegi lahaayeen ee lagu dambeynda kuwa habeenay maalin ku fikiraan inay dadkan dhaqan oo shaqaysanaayo oo amniga qabo oo horumarka qabo inay carqaladeeyaan oo noloshooda iyo horumarkooda dhibaan qabana waxaa weeye waa laga qabanaya insha allah sidaasheesa warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
dhalinyarada bogo dhalinyarada gobolka bokool oo siiskooda isku soo xilqaamay ayaa baaritaanada amniga ah kala shaqaynaya ciidamada nabadgelyada ee ka howlgala magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool warbixin ammaanka la xidhiirtana wariyahayaga maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa kasoo diray xarunta gobolkaasi
degmada xudur waxaa ka dhisan ururo bulsho oo la shaqeeya laamaha ammaanka waxay qeyb lixaadle ka qaataan sugidda amniga magaalada waxaa soo gala laba iyo toban waddo oo isku xira gobolada dhexe kuwa koonfureed iyo waddo weyn oo xiriirisa soomaaliya iyo etoobiya lix ka mid a laba iyo tobanka waddo waxaa degan ciidamada xoogga dalka iyo ciidamo etoobiyaana oo caawiya lama isticmaalo dadka shacabka waxay isticmaalaan lixda waddo oo ay baaritaanada ku sameeyaan ururada bulshada oo lafdhabar u ah ururka dhallinyarada oo leh qayb amniga ka shaqeeya waxayna baaritaano ku sameeyaan saddexda waddo oo loogu isticmaalka badan yahay ururada haweenka iyo guddiyada xaafadaha ayaa qayb ka ah baaritaanada lagu sameeyo dadka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada waxaan u kuurgalay habka ay u baaraan iyo qalabka ay u isticmaalaan waa caano dhiil ku jirta waxay ku baarayaan geedo ay u samaysteen si loo ogaado waxay gudaheeda ku jira ururadan waxay shaqeeyaan laba iyo tobanka sac ee maalinimo xilliga habeenkii waxaa la wareega ciidamada qalabka sida ma jiraan wax soo gala ama ka baxa waa kuwaan qaar ka mid a dadka baaritaanada sameeya oo aan la kulmay walii roogni ahaa xaafadii oo waliba buulow jidkii oo ceel beledi beledweyne ii quraanjoomiinta iskiraayo laantii oo waliba ururka dhallinyaradu oo wargaduudilankasaay marka xiraaban allageli meelin waliba way isbedele ooba balankoyta gabartangii la roogto baarasa ooba megelkoyana ani baare ooba oo waliba sida bajaaj iyonay mood saddex lagootay iyo balaan ooba kooyangna balaakisaar dhulka laha dejiye marki dhulka kooyan kubaada oo la baara dadka la baara mootada walaagiwada la feereye markaas kubaadalay magaaladan sii gudawaaya mayba shaqada eta haafadan sheeweed laanta koowaad ee amari mayba kiyaana jid oo ku kooyaw marna ilaa amal ku kooyaw ilaa baydhow labaatiyar oo maraw jidkuu suga ee mayba la kahaaye marna shaqa eed eedan adag waa muhiim ah subaga tufaley oo laka baaraw subaga waadaya suwaley iyo malabka tufka laka baare kan may laka baaray aanada oo dhayde ya laka baare aaga la geliye way ka walaage tan saddexaad mayb waa aanada munyoga ah iyo garoorto oo marna loodana kumaalaw iyo erina kumaalaw yal marna yal laka rafiya laka baare baaritaankaasay mayb waa amniga magaalada iyo laka sugahay madi masasa haytiya koyni haweenka ku dareerwaan jidka abaleeda waardaka laha meela rooga mayla raaisus amnigan sugna saasaan roogna mayla raay magal iblaan wali hamara yalla baare aanada hooba koyta way baare walfakada uma jaran mayla raa amnigaa sugahayna aanamadaa gala horta nusu saca gale iraabnama eh walil ibedele shan saibar lanki shan saibar ibedele mayla raayiso wali ku tabay tum ikows aibar tum ikows aibar madil ibedelaw mayla raayiso habarta kale la bedelaw wali ha galaase gobolkaasi askar oo ilaaliyaas gudoomiyaha xafiiska nabadgelyada ee degmada xudura ibraahim isaaq ibraahim shaati ayaa ururada ku ammaanay in horumarada degmada ka socda ay qayb ka yihiin may muhiimailaa waayaalka dhan shaqeeyay may la raay may caafimaadkaa socday iyo jareerta waxbarashaa socota may la raay ganacsiga socda walba dareeraan hoob ammaan lahayn ammaanka man lahayn baaritaanka man lahayn waasma socdaa ururadaas shaqeeyahay oo lisina shaqeeyo masharanaysaanna balil codsadaan ini tababarka unarto lisii fadaan oo agoonti oo ila dhiirigeli fadaan wali kale fadaan lamada galaba kumagun baarista indhanan hale ini foonaalan hale maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka
tartan ciyaaraha nooca loo yaqaano golofka oo lagu soo gebagabeeyey kooxda soomaalida matalaysa ayaa waxaa markaasi kulan dhiirigelin ah ay u sameeyeen madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan taasi oo ka dhacday dalkaasi masar mawliid xasan cabdi ayaa ka soo waramay waxaa soo gabagaboobay tartankii cayaaraha golofka ee jaamacadda carabta oo toddobaadkan ka socday magaalada qaahira tartankan oo ay kasoo qayb galeen toban waddan oo ay soomaaliya ka mid tahay ayaa waxaa kaalmaha hore ka soo muuqday saddex dowladood kuwaas oo kale ah morocco tuunis iyo masar ciyaaryahanada waddankeena matalayay oo ah saddex carruur oo walaalo ah ayaa la yimid dhibco wanaagsan ha yeeshee ciyaaryahanada dalalka kale oo ahaa kuwo aad nooga badan ayaa dalalka qaarkood u fududaysay inay tartanka ku guulaystaan maadaama dal weliba dhibcahooda si guud laysugu xisaabinayay soomaaliya oo kasoo dhex muuqatay fagaaraha lagu ciyaarayo cayaaraha golofka ayaa ku guulaysatay in la siiyo bilad sharaf ay ku mutaysatay kasoo qaybgalka tartanka iyadoo ay xusid mudan tahay in qoyskii geeyey magaca iyo calanka dalkeena fagaarahan ay yihiin kuwa si iskood isku soo xilqaamay ayna weli ka go'an tahay in meel weliba oo cayaarahan lagu tartamayo ay ka suraan calanka dalkeena soomaaliya cadow ibraahim oo ah macalinka ciyaaryahanada golofka ayaa ii sheegay inay u baahan yihiin ciyaaryahanno ciyaara cayaarta golofka si sanadka soo socda ay tartanka uga qayb galaan iyagoo tiim ah iyo waxaa kaloo maaragtay meesha yaal wax la yidhaahdo group ama country wadamadan waxay wateen laakiin shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban siddeed iyo toban qofood oo tiim ah annagana saddexaan nahay marka tiim oo siddeed iyo toban qofood ah ma biidgarayn karno waayo siddeed iyo tobankii siddeed iyo tobankii boondooyinka ay keenaan lasu keenaa marka boondooyinka waa la wada xisaaba annaga maxamed keliya haddii la yidhaha shakhsiyaad hadday ahaan lehed maxamed waa biidgarayn lahaa laakiin keligii way garab ma haysto marka sidaa daraaddeed soomaaliya iyo urdun iyo libiya inta magaceen xataa lama sheegin biladaan qaadnay laakiin tiradeennii oo saddex qofood ah wikanad maaba la soo magac qaadin waayo siddeed toban qofood waxay keeneen iyo saddex xaruura waxay keeneen isku mid ma aha anna waxaa noo sharaf ah calankeenni oo maanta aan ka taagnay jaamac alcarab oo labadii sano lasoo dhaaf ilaa haddaan ciyaarayna marka alxamdulilah guulaan ka keena annaga taasaa noo guul ah dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdiqaasin salaad xasan ayaa gurigiisa ku casuumay ciyaaryahanada isagoo uga mahad celiyey inay iskood isku soo xilqaameen si sharafta iyo karaamada dalkeena kor ugu qaadaan waxa uu sidoo kale ku booriyey in aysan marnaba ka daalin gudashada waajibaadka qaran ugu dambaynna madaxda dalka iyo shacabka soomaaliyeed ayuu ka codsaday in dhaqaale iyo taageero bal isku barbartaago qoyskan soomaaliyeed ee geesiyaasha ah waxaan ku faraxsanahay inaan arko dhallinyaro yar yara oo magaca soomaaliyeed iyagoo calankiisii sita ku ciyaara ee adduunka meeshii hadba ay cayaaraha ka socdaan ku ciyaara waa shay cajaa'ib leh loona baahan yahay in la ogaado iyagana la iska rabtaago goolfkaasay ciyaaraan meelo badanna ka soo ciyaareen iyagoo yar yara waxaan rajaynaynaa in ay guulaystaan gacanna ay ka helaan dadkooda iyo dowladdoodaba
muli xasan cabdi muulid muha warbaahinta qaranka qaahira
raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu warkan idinkaga imanay akhbaaraadka caalamka waxaa sii kordhay khilaafka dhinaca diblomaasiyadda u dhexeeya dalalka iiraan iyo dalka sacuudiga iyadoo laga digay qatarta iiraan ay ku hayso dunida inteeda kale sacuudiga ayaa waxa ay ka digtay in qiimaha shidaalka ee dunida uu cirka isku sii shareero waa si aan la rumaysan karin haddii aan wax laga qaban bay tiri sacuudiga dhaqdhaqaaqa iiraan maxamed bin salmaanka waddanka sacuudiga ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka u dhexeeya iiraan iyo waddankaasi sacuudiga wuxuuna tilmaamay intaasi ay horseedi karto dhibaato xoogana soo wajahda dhaqaalaha dunida iyadoo markaasi ay daba socoto weero la sheegay in dhowaan lagu qaaday ceelasha saliidda ee dowladda sacuudiga waxaana sacuudiga arrintaasi ku eedeysay xukuumadda teheraan isagoo la hadlayay telefishinka c b s news ayaa waxa uu sheegay dhinac kale inay aqbalayaan mas-uuliyadda qayb ka mid ah dilkii wariye jamaal kashukji loo geystay balse waxa uu beeniyey in ka shaqsiyaan isaga qudhiisa uu amray waxa uu sidoo kale muujiyey in markaasi loo baahan yahy in wax laga qabto khatarta sii kordhaysa buu yidhi ee dowladda iiraan ay hayso marka la fiiriyo arrinta dilka jamaal kashuqji waxa ay noqotay arrin xasaasiya oo dunidana gelgeshay kashuqji waxaa la dilay labadii bishii oktoobar laba kun iyo sideed iyo toban oo lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay waddankaasi turkiga arrimahaasina waxay qayb ka noqdeen dhaliilo xooganow in muddaa loo jeedinaya dalka sacuudiga hase ahaatee hadalka maxamed bin salmaan waxa uu imanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dowladda dalka iiraan iyo waddankaasi sacuudiga xurgufteedu cirkii isku sii shareeraysay maraykanka ayaana u muuqda inuu yahay mid la safan waddanka sacuudiga warkii dunida waa inaga inta